halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya saryow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow saryow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijka waxaanan horay idinku sii wadaynaa daraasaadka aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah ee aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub dhegaystayaal markiina ugu dambeysay waxa ay inoo joogtay aayadda toddobiyo soddonaad ee cutubka tobnaad waxaanan ku jiray warqaddii loo qoray cibraaniyada ah markaasoo qoraha warqadda cibraaniyadu uu lahaa wakhti yar dabadeed kii iman lahaa wuu iman doonaa mana raagi doono haddaba rabbigu wuu iman doonaa mana raagi doono dadka qaarkii bay la tahay in masiixu aanu kol dambe imanaynin haddaba ninna ama sheegi karo wakhtiga uu imanayo masiixa oo lamana oga inay xitaa berri tahay iyo weliba inay tahay wakhti iman doona ha yeeshee xusuus qorkiisa waxaa ku taalla in rabbigu iman doono maalin maalmaha ka mid a haddii markaa aad i weydiiso goorta uu imanayo sida ku qoran xusuus qorkiisa
ayaan kugu leeyahay nina garan maayo oo cidina ma ayan soo arag xusuus qorka ilaah waxaase hubala in masiixu iman doono maalintii la qawimay oo waa wax la hubo imaanshaha masiixa oo ma ahan wax daahan ama aan la muujin haddaan horey idiinku sii wadno haddaba dhegaystayaal meeriska ayaannu iminka eegeynaa isla warqadii rasuul booloosu qoray cibraaniyada cutubka tobnaad aayadda siddeed iyo soddonaad waxaana qorniinku leeyahay sida tan laakiin kayga xaqa ahu rumaysad buu ku noolaan doonaa oo hadduu dib u noqdo naftaydu kuma farxi doonto isaga haddaba aayadanu waa xigasho laga soo xiganayo kitaabkii xabaquuq cutubka labaad aayadaha saddex ilaa afar oo welibana uu soo xigtay sida ku qoran warqaddii rasuul booloosu qoray dadka reer roma iyo weliba tii reer galatiya waa aayado muhiim ah aayadahaasu warqad waliba ee laga soo xigtay qidcadan waxyaabo gaara ayaa lagu adkaynayaa warqaddii reer roma waxaa la adkaynayaa in kuwa xaqa ahi ay rumaysad ku noolaan doonaan waana sida ilaa xaq kaga dhigayo dembiilayaasha warqaddan cibraaniyadana waxaa lagu adkaynayaa in kuwa xaqa ahi ay rumaysad ku noolan doonaan laakiin laga hadli maayo sida dembiilaha xaq looga dhigayo waxaa haddaba waxyaabo badan laga qoray ilaaha nool markii aad eegto kitaabka laakiin warqaddan waxa ay ka hadlaysaa ama inoo sheegaysaa dhexdhexaadiyaha nool waana isla kii inoogu dhintay isku tallaabta dusheeda oo welibana dhimashadiisii ka soo sare kacay waxaana warqaddan lagu adkaynayaa sarakicidiisii iyo in kuwiisa ay leeyihiin mid nool oo ah badbaadiyaha nool ee fadhiya gacanta midig ee ilaah si markaa inagu si markaa inagu aynu rumaysadkaas isaga ah ugu noolaanno sidaan horeyba idiin soo sheegnay rumaysadka iyaga ma ahan wax iska yimi oo lagu gaaray go-aan laablakac ku yimi wuxuuse rumaysadka yagu ku salaysan yahay waa haddii aynu nahay masiixiyiinta soomaalida ahee hadallada ilaah waana hadalka qoran ee leh kuwa xaqa ahu rumaysad bay ku noolaan doonaan waxaana qoruhu uu muujinayaa in noloshiisu aysan faraxsanayn haddii mid muuminiinta ka tirsan uu gabo rumaysadkiisa haddaan markaa horey idiinku sii wado dhegaystayaal barnaamijka ayaannu iminka eegeynaa warqaddii rasuul booloosu qoray cibraaniyada cutubka tobnaad aayadda sagaal iyo soddonaad waxaana qorniinku leeyahay sida tan innagu ma ahin oo kuwo halaaga dib ugu noqda laakiin waxaynu nahay kuwo rumaysad leh si naftu u badbaado qoraha warqadda cibraaniyada la hadli maayo oo kuwa markaa iyada ah ka tegay rumaysadka laakiin waxa uu ka hadlayaa khatarta ay leedahay in sidaa la yeelo oo rumaysadka masiixa laga tago oo waxa uu siinayaa dardaaran wax ku oolah waxa uu u sheegayaa rumaystayaasha in nolosha masiixinimadu ay tahay hayaan waxaana loo hayaamayaa berrin ka wanaagsan kii hore oo ka naq iyo doog badan oo welibana aan dhuug iyo qaniinba lahayn waa dalsan wax badan ka duwan berrinkii hore oo waxaa belo u ah in wixii berrinkii hore lala joogay lala yimaado intaan la gaarin berrinka barwaaqada ah ayaa markaa waxaa loo baahan yahay in marka hore layska hubiyo in aynan halkaa la tegin waxyaalihii khatarta ahaa ee dhulkii hore ee abaarta iyo bahalkaba badnaa dhex eegaaday marka inta hayaanka lagu jiro waxaa la mudanayaa silic iyo rafaad iyo oon iyo gaajo aan farayareen ha yeeshee maadaama aynu leenahay masiixa nool waxaa loo baahan yahay inaan ku dadaalno sidii aynu geediga ugu dhammaysan lahayn iyada oo aynaan ka weecanin amaynaan gadaal uga noqonin geediga marka waa inaynu isku diyaarinaa geediga oo aynu ku soconnaa tubta ilaa ilaa ugu dambaysta waxaa jidka lagala kulmayaa qoomamo iyo ciil haraad iyo gaajo daal iyo weliba dalambaabi waxaase la doonayaa inaan gadaal loo soo noqon waa in horey loo socdo oo aan inaba ruuxa la daminin dibu noqoshadu waxa ay leedahay itaaldarri iyo in aan mar waliba ka gaabinno inaynu gaarno yoolkayaga inkastoo aan masiixiyiinta laga waayeynin dad si fudud u niya jaba iyo kuwo aan weli ku korin hadallada ilaah haddana rajadu waxa ay tahay in kuwo badan ay imtixaanka iyo mixnadaba ka gudbaan oo ay ka gungaaraan xorriyadda lagu helo ciise masiix waxaad markaa ka xoroobaysaa haddii aad hesho xorriyadda lagu helo rumaysadka ciise masiix dembi oo dhan waayo ciise masiix waxa uu leeyahay ninkii dembi sameeya waa addoonka dembiga iyadoo markaa qoruhu uu garasho u leeyahay waxtarka tubta masiixa ayaa uu ku waaninayaa cibraaniyiintii masiixiyiinta ahaa talo wanaagsan oo waxa uu leeyahay innagu ma ahin kuwa halaaga dib ugu noqda laakiin waxaynu nahay kuwo rumaysad leh si nafsaddu ay u badbaado waxaan markaa filayaa haddii aad masiixi tahay inaadan halaaga iyo hoogga aadan dib ugu noqon markii aad eegto caadada dadka soomaalida ah waxaa ku weyn qabiilka haddana qabiilku iyaga wax ma taro mana siiyo nasasho iyo weliba faa'iidooyin la taaban karo nin soomaali ah oo gabya ah ayaa mar waxa uu yidhi qabyaaladii dugsi ma leh waxay dumisa mooyaane habase yeeshee injiilka masiixa waxaa laga helaa nasasho iyo weliba dugsi oo masiixa qudhiisaaba leh ii kaalaya kulligiin kuwiina howshaysan oo culaabaysanow oo anigu waan idin nasin doonaa warqaddan waxa ay aad iyo aad u adkaynaysaa inaynu ku sii soconno rumaysadka masiixa waayo qoruhu wuxuu garasho u leeyahay sida ay u cawaaqib xun tahay in waddada suuban ee masiixa laga leexdo haddaan markaa intaa ku soo ekeenno dhegaystayaal cutubka tobnaad iyo faalladii ka dambeysay ayaannu iminkana idiin bilaabaynaa cutubka koob iyo tobnaad ee warqaddii cibraaniyada loo qoray waxaana haddaba mowduuca cutubkan koob iyo tobanaadi noqonayaa dhegaystayaal in masiixu siiyey rumaystayaasha faa'iidooyin iyo howlo ka wanaagsan kuwii cibraaniyadu ay horay u samayn jireen cutubyada koob iyo toban ilaa saddex iyo toban waa qaybtii labaad ee warqaddan waana qaybta looga hadlayo ficilada iyo masaalada laynaga doonayo haddii aynu masiixiyiin nahay inaynu noloshayada ka muujinno ilaa iyo haatan waxaa laga soo hadlayey waa ilaa iyo inta laga soo gaarayo cutubkan koob iyo tobanaade waxyaabo waxbaris ah inkastoo weliba aynu qaybihii dambe ee cutubkii tobnaad aynu ka shanqarinay sida loogu baahan yahay in aynu noloshayada masaal uga dhigno dadka inagu xeedhan waxaa markaa cutubkan sida badan loogu yeeraa waa kan koob iyo tobanaade cutubka ka hadlaya rumaysadka waa cutub xiise weyn leh waayo dad badan ayaan garanaynin in rumaysadku uu yahay wax ficila waxaanan ogaanaynaa markii aynu cutubkan soo guda galno in rumaysadku xaqiiqa ahaan uu ficil yahay waa in waxa aad rumaysan tahay laga dhex arkaa saaxiib noloshaada waxaa kaloo kuwo badan ay cutubkan koob iyo tobnaad ugu yeedhaan kii lagu soo tiriyey ama sheegay kuwo lahaa rumaysad weyn waxaanan aragti ahaan anigu u eegayaa sida rumaysadku uga dhex shaqeeyo rag iyo dumar badan oo noolaa wakhtiyadii hore cutubkan taas ayaa uu ku sharaxayaa dadka iyaga ahina waxa ay markhaati u yihiin kan inagu dhiiri gelinaya inaynu ku noolanno rumaysadka masiixa way fududahay in nolosha masiixinimada laga samaysto xeerar iyo caadooyin dadkuna waxa ay aada u jecel yihiin xeerarka iyo caadooyinka oo way necab yihiin xorriyadda waa wax fudud oo aan dhib badnayn haddaba inaynu ku soconno rumaysad iyada oo aynan raacin shuruuc iyo qawaaniin lagu daalayo cutubkan waxaanu ku arki doonaa dadka qaar oo aadaya waddo qofka caadiga ahi aanu tijaabinin waxa ay ku socdeen rumaysad waana sida ilaah doonayo inaan maanta u soconno haddii aynu masiixiyiin nahay waxaan kaloo ku arki doonaa cutubkan in rumaysad darridu ay tahay dembiga ugu weyn ee qofka aadamiga ahi galo ilaa waxa uu markaa ina siinayaa dawada dembiga laakiin laynama siinin dawada rumaysad darrida tanina kama dhigna inay tahay dembi aan la cafiyi karin oo ma jiro ficil dadku sameeyo oo aanu ilaah cafiyi karaynin beri habase yeeshee haddii aad ku sii socoto rumaysad darridaada ilaah wax dawo ah kuuma hayo haddaba jumlada ugu horreysa ee cutubkan ayaa loo qaadanayaa inay tahay sharaxaad qorniinku ka bixinayo waxa rumaysadku uu yahay waxaana qorniinku uu leeyahay sida ku qoran kitaabka cibraaniyada cutubka koob iyo tobnaad aayadda koowaad baalka sagaal boqol labiyo sagaashan ee axdiga cusub oo leh rumaysadku waa hubaasha waxyaalaha la rajeeyo iyo xaqiiqaynta waxyaalaha aan la arkin haddaba ilaah laba siyaabood baa dadku ugu iman karaan maanta kan koowaadina waxa weeye in aad shaqo la hor timaado ama camallo haddii aad shaqo kaamila ilaa la hor iman karto waa lagu ogol yahay oo ilaah wuu ku aqbalayaa laakiin lama hayo qof ilaa hortii la yimi shuqul kaamila aadan lama uusan imaanin oo qof kale oo ilaah hortii shuqul wanaagsan la yimidna lama arko ibraahimna lama imanin shuqul wanaagsan ilaa hortii daa'uudna lama imanin shuqul wanaagsan ilaa hortii daaniyeelna lama imanin shuqul wanaagsan ilaa hortii laakiin waxaa lagu aqbalay iyaga oo dhan rumaysadkii ay ilaah ku qabeen mid ka mida dadkaas oo ah dad iska caadi a laakiin ruuxa ilaah uu isticmaalayay ayaan ilaah shuqulkooda uga farxin markaasina habkaasu ma ahan mid ilaah lagu qancin karo inkastoo kuwa badan ay isku dayayaan inay ilaah ku qanciyaan shuqulladooda waxaase taasu ay noqonaysaa halbacad lagu lisay tan keliya ee ilaah loogu yimaado waa in rumaysad lagu aqbalo hawshii masiixa dad badan ayaa rumaysadka aan u haysanin wax adag iyo sida wax ilaah lagu gaaro waxa ay la tahay sida wax qofku si lama filaana ku helay oo ku qaatay laakiin waxaa loo baahan yahay in rumaysadku leeyahay aasaas haddii haddaba rumaysadka ku leeyahay wax la mid ah xarash iyo madax ama cad iyo madow ama qorituur ama bakhtiya nasiib wax lagu helay waxaan kuu sheegayaa inaadan rumaysad lahayn waxaa qorniinku leeyahay rumaysadku waa hubaasha waxyaalaha la reejeeyo iyo xaqiiqaynta waxyaalaha aan la arkin waxaana taasu ay ka macno tahay dhegayste in rumaysadku leeyahay aasaas adag markii aad eegto dadka qaarkii rumaysadku wuxuu leeyahay sida qarsoodi weyn iyo cajaa'ibyo aan horay loo arag waxaa dadka qaarkii ay u qaateen in rumaysadku uu ka macno yahay inaad qayb ka noqoto hormo aan sirtooda la ogaan karaynin oo ka hadla axwaallo waaweyn iyo in ilaah iyaga ku aqbalayo shaqooyinka wanaagsan ee ay samaynayaan saaxiib jinniyadu xitaa waxa ay leeyihiin rumaysad laakiin haddana lama badbaadin waxaa markaa jira dad badan oo firqadiimeedyo kala duwan ka tirsan oo waxaa iyaga oo dhan horseed u ah jinniyada rumaysadka dadka caynkaas oo kalea ay leeyihiin waxaa ku laran ficillo muuqda oo la doonayo in qofka laga arko sida inuu soo xidho dharkaasahaneed ama uu wato xirsiyo iyo ulo nooc kala ah iyo weliba labis ka duwan kan dadka caadiga ahi ay wataan waxyaabaha oo kale rumaysad looguma yeeri karo haddaba nin wadaada oo aqoon weyn u lahaa kitaabka ayaa mar waxa uu yidhi ma ahan waxa ku badbaadinaya sida aad masiixa u xagsanayso laakiin masiixa ayaa ku badbaadinaya welibana rumaysadkaagu ma ahan kan ku badbaadiya ee ilaah ayaa ku badbaadiya inkastoo weliba rumaysadku uu yahay aaladda laguu soo marayo ee la doonayo inaad ilaah ku rumaysato waxaase dhab ahaan lagugu badbaadiyey dhiiggii ciise masiix iyo howshiisii ayuu yidhi wadaadku rumaysadka ayaa waxa uu kuugu haynayaa badbaadada laakiin rumaysadku ma ahan wax qarsoodiya waase shay masiixa eegaya rumaysadku ma ahan shay lagu dari karo shaqada wanaagsan dadka qaarkii oo ka mid a kiniisadaheenna maanta ayaa rumaysadka u qaata shaqada wanaagsan ee rumaysadku la socdo marka rumaysadkoodii bay wax ku darayaanoo waxa ay la tahay intaasu ay tahay wax ku badbaadinaya marka rumaysadka caynkaas oo kale ah ma ahan kan wax badbaadiya bal mar kale aynu egno sharaxaadda qorniinku uu ka bixinayo rumaysadka waxaana qorniinku leeyahay sida ku qoran cutubka koob iyo tobnaad aayadda koowaad haddaan idinku celiyo sida tan rumaysadku waa hubaasha waxyaalaha la rejeeyo iyo xaqiiqaynta waxyaalaha aan la arkin waxaan markaa kaloo aan aad u jeclaystay sharaxaad uu bixiyey ninka la yidhaahdo dictor j oswald oo uu ka bixiyey rumaysadka waxaana oswald uu leeyahay rumaysadku waxa uu awoodsiiyaa qofka rumaysadka leh in mustaqbalka ay u qaataan ama uu u qaato qofkaasi sida hubaal la mid ah sida wakhtiga aynu noolnahay uu hubaal u yahay waxyaabaha aan muuqanina sida wax muuqda oo la arkayo taasi markaa dhegaystay waa sharaxaad wanaagsan qofka masiixiga ah markaa waxaa laga doonayaa inuu ballamada iyo cahdiga ku qoran kitaabka uu u qaato hubaal waxaanu markaa garanaynaa in aynu dunidan ay ku noolnahay waxyaabaha aynu ku arkaynaa ay hubaal yihiin dunida aan muuqan ee imanaysana waa la mid oo wax waliba waa hubaal welibana waa inaan la iloobin inaannu masiixa ka hor muuqan doonno isaga oo fadhiya carshigiisii xukuumadda oo u kala xisaab qaadaya kuwa masiixiyiinta ah welibana kuwa aan masiixiyiinta ahayn qudhoodu waxa ay ka hor muuqan doonaan masiixa isaga oo ku fadhiya carshiga cad ee weyn waana kuwa sida qorniinku leeyahay la gelinayo jahannamada waxaa markaa haddii aynu maadadii hore ku soo noqonno qorniinku leeyahay rumaysadku waa hubaasha waxyaalaha la rajeeyo waxaad hubaal u qaadanaysaa abballamada ku qoran kitaabka oo waxa ay kuula mid noqonayaan sida haddii ilaah nafta kuu daayo ay berri hubaal kuugu tahay haddaba ereyga waxyaalaha markii la eego luuqadda griiga waa hubastasis waa erey saynisa oo u taagan masaal ereygu waa wax jira oo hubaal ah ama xaqiiqo ah markii la eego soomaali ahaan ereyga waxa uu noqonayaa walax waana wax kasta ee aan weli magac qaadan ama aan loo bixin saynis ahaan markii laydin siiyo layli kimistry a waxaa macalinku uu ku weydiinayaa inaad kala qeexdo waxyaalaha kiimikada qaar ay ka kooban yihiin markii kiimikada aad isku darto waxaa laga yaabaa inuu kuu soo baxo isku dhaf isku dhafka isaga ah ayaa loogu yeeraa ingiriisi ahaan substance ama walax inta aad baaritaanka ku jirto waxaad wax waliba ee kuu soo baxa u qaadanaysaa walax markiise jawaabtu ay soo baxdo waxa ay qaadanayaan magac qoruhu wuxuu leeyahay rumaysadku waa waxyaalaha ama walxaha la rajeeyo la dhowro ama la sugo iyo xaqiiqaynta waxyaalaha aan la arki karin nin kale oo wadaada oo la weydiiyey waxa waxyaalaha ama walxaha rumaysadka ay yihiin ayaa mar isna waxa uu yidhi waa sabralookada hadallada ilaah isagoo ula jeeda waa halka hadallada ilaah ay ku fadhiyaan haddii rumaysadkaaga uusan ku salaysnayn hadallada ilaah ayaan lagu tilmaami karaynin inuu yahay rumaysadkaaga mid ku salaysan kitaabka quduuska ah waa in rumaysadku uu ku salaysan yahay waxyaalaha rabbigu inagu leeyahay waana in ilaah la rumaysto su-aasha soo baxaysa ayaa waxa ay noqonaysaa miyaha qofkaas ilaah rumaysan yahay haddii noloshaada dembi uu ku jiro waxay taasu kaa joojinaysaa inaad ilaah u timaado markaana waa qalbiga qofka kan doonaya inuu wax rumaysto waana qalbiga kan xaqnimada lagu rumaysto markii aad diyaar u tahay in aad dembiyadaada isaga timaado ama isaga tegtid ruuxa quduuska ahi wuxuu kuu caddaynayaa oo uu hubalkaaga dhigayaa hadallada ilaah marka aayadanu waxa ay inoo caddaynaysaa kuweenna rumaysan hadallada ilaah in waxyaalaha la rajeeyo ama walxaha lagu sheegay warqadan cibraaniyadu ay yihiin hadallada ilaah waxaana waxyaalahaas xaqiiqo ama hubaal iiga dhigay ilaah bawlos haya waxa uu ku leeyahay masiixiyiintii reer kolosai sida ku qoran isla cutubkan koowaad sababtaas daraaddeed waa aayadda sagaalaade tan iyo maalintii aannu taa maqalnay ma aannu joojin inaannu idiin soo ducayno waxaannu ilaah idiin baryaynaa inay idinka buuxsanto aqoonta doonistiisa xagga xigmadda iyo waxgarashada ruuxa oo dhan haddaba in qofku garto doonista ilaah waxa ay ka macno tahay inuu marka hore garto hadallada ilaah wuxuuna qofku ilaah ka baryayaa inuu garto hadalladiisa ereyga giriigta ah ee aqoon taasoo bawlos ku isticmaalay warqaddan reer kolosai ayaa waxa uu noqonayaa ebignosis baryahaas waxaa magaalada kolosai ka dhex socday bidcinimo oo firqooyinka bidcada ahaa ee maalinta waxa ay ku doodi jireen in ay aqoon sare leeyihiin bawlosna waxa uu reer kolosai u sheegayaa in iyaguna ay lahaadaan aqoon sarraysa waana tan ay ku ogaanayaan waxa hadallada ilaah iyaga ay ku leeyihiin waxaana uu rumaystay in ruuxa quduuskaah iyaga uu u caddayn doono hadallada ilaah mararka qaarkood ayaad moodaa in mucalimada qaar ee dadka bara kitaabka quduuskaa ay doonayaan inay dadka ka ambiyaan dariiqa dhabta ah laakiin si cad wax uga bari maayaan dadka hadallada ilaah markii haddaba ilaah kuugu gargaaro waxbarashada kitaabka ugu dambaynta waxaad soo saaraysaa walxaha rumaysadka waxaanad bilaabaysaa inaad ku dhegto waxyaalihii aad xaqiiqaysatay oo kol dambe dooni maysid in qofi hadba dhinac kuu rogrogo ama baadiyeeyo waxaannu markaa dhammaanteen wada garanaynaa in dadka soomaalida ahi qudhoodu ay ku kala duwan yihiin fikradda waxa ay rumaysan yihiin ay ka qabaan haddiise ay xoogga saaraan inay kor ka soo bilaabaan aqoontooda waxa ay ka bilaabi lahaayeen injiilka masiixa waayo waxaa qorniinku leeyahay masiixu waa alfa iyo omega ama bilowga iyo dhammaadka haddii markaa aad kor ka soo bilowdo waxaad ka soo bilaabaysaa masiixa waxaana dhammaadka baaritaankaagu uu noqonayaa masiixa haddaba waxaa halkan lagu adkaynayaa in wax waliba uu u horeeyo rumaysadka rumaysadkuna uu leeyahay aasaas adag aasaaskaas adagina waa ciise masiix oo ah alfa iyo omega
siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomari bogga aaraahda ama commentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin